بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu si kooban ugu hadli doonnaa asxaabu rasuuli ridwaanullaahi calayh waxay xusuusisay inaan ka hadlo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xalay bayaan uu sii jeediyey ninka ka tirsan xarakada loo yaqaano alxaraka ashacbiya alfalastiiniya xarakada ninka loo yaqaano abu maasin uu hogaaminayo tasriix uu bixiyey oo uu kula hadlayey alcallaama fi hada alcasr adictor yuusuf alqardaawi ninka caalimka ah ee naftiisa iyo maalkiisa iyo wakhtigiisa ilaahay u horay walaa nusaki cala allaahi axad laakiin maanta huwa min afdaadi hadihi alumma waxa weeye culummada dhifta ah ee fahmay dunidu xagga ay u guurayso islaamkana difaaca weliba qudusna aada u difaaca weeyaa doctor yusuf alqardaawi culummo badan oo muslimiinana ay qadiyadaasi ku kala tageen wa ficlan tirada muslimiintii maanta waa hal bilyan iyo afar boqoloo milyan oo macnaheedu ay tahay lix bilyan iyo toddoba boqoloo milyan oo boqoliyo dhowr iyo sagaashan dowladood maanta ay ku sheegaan rubuc ka noqonaya walidaalika waxaa weeye muslimiintu waxa ay leeyihiin saddex xaram laa tashuddu alrixaalu ilaa alaaata masaajid saddex masjid ayaa loo xadhka xigran karaa oo loo safri karaa oo cibaado loo tegi karaa buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mid waa alxaram ulmaki waa masjidu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa kacbadaa aynu sanadkii mar u xaj tagno ee muslimiinta oo dhani ay iskugu yimaadaan ee waajibka ay tahay qofkii in istataaca ilayhi sabiila qofkii sanadkaasi awoodaya waxa uu ku tegayo isagoon soo daymaysan iyo inta uu tegayo iyo inta uu ka soo noqonayo reerkiisu wixii ay sii cunayaan qofka haysta waxaa ku waajibay inuu tago sanadkii mar bay ku waajib tahay inta noloshiisa yani jirta ayaa uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik in lasoo booqdo marka xaramka la tago waa sunne masjidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagana in madiino la booqdo oo aaaartii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka lasoo salaamo calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa oo maa bayna qabri wa mimbari rawdatun min riyaadi aljanna qabrigayga iyo mimbarkayga rawda min riyaadi aljanna rawdaadka jannadu ay leedahay mid ka mida ku sugan haddii ilaahay dartii loogu caabudo ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka saddexaad wuxuu yahay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xowlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu albasiir boqcaddaa ilaahay yidhi rasuulkiisa ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa nasahan ilaahay addoonkiisa dheelmiyey ee ka kaxeeyey maka ee geeyey almasjid alaqsa alladii baaraknaa xawlah subxaan allah ilaahay moo odhan masaajidkaasi isagaanu barakaynay laakiin wuxuu yidhi alladii baaraknaa xawlahu xataa agagaarkiisa oo dhan ayaanu barakayn walidaalika culimmadu waxay leeyihin ardu shaam weeye waa falastiin oo dhan waa qeyb lubnaan ka mida waa allahuma salli calaa sayidina maxamedin waa suuriya qeybo ka mida dhulkaa isku fadhigaasi ardu shaam la odhan jiray wakhtigii hore oo dhan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala barakeeyey idan ninkaasi waxa uu sheekha ku haystay muxuu u tegay qase subxaan allah alghaza almuxaasara milyan iyo saddex boqoloo kun oo muslimiina ayaa meeshaa ku oodan oo iyagoo lacagtoodii haysta hantidoodii haysta wax walba haysta ayay caruurtii qaar kaballa yihiin oo waxay ku iibsadeen aanay jirin oo ay laayihiin waxay wax ku karsadaan oo kolba israa'iil ay ka jaraysaa gaaskii yaraa ee runtii loo qoondeeyey oo mararka qaarkood magaalada oo dhani ay madowdahay magaalada intaasoo milyan iyo dhowr boqoloo kun ay ku nool yihiin oo shidaalkii generatorisku ay ku shaqaynayeen laga jaraya subxaan allah oo laga yaabaa ayaam wa ayaam wa ayaam marka laga taro khaaraadka duminta la duminayo guryaha caruurta duminta la duminayo biriija dadka ka dhexeeya yacnii duminta la duminayo meelaha mustashfayaadka ah ee dhakhtarada ah ee dadka lagu daweeyo duminta la duminayo malaacibta meelaha caruurtu ay ku ciyaartay iyo garoomadooda waa halumma jarra waxaasoo dhan marka laga tago iyo ikhtiyaalaadka subxaan allah asheekh axmed yaasiin jaawasa sabciin siddeetan jir subxaan allah wiljeer saaran oo naadala nafsahu wa maalahu wa waqtahu lilaahi subxaanahu wa tacaala markii jeelka uu ka soo baxay ayaa khaliijkuu marayo markaasa waxaa aada u soo dhaweeyey kuwii wakhtigaa joogay boqorada ahaayoo dhan ayaa ka wada hortagay dee baaskiilad yar buu saarany subxaan allah miisaankiisu yani laa yatacadaa akar min kiilo kama badna miisaankiisa gebigiisuba inta uu leegyahay waayo intii uu xidhnaa iyo dhibaatadii ku dhacday darteed hadalku ku adag yahay nin wariyaa weydiiyo asuu yihi nimankii aad u tagtay ee subxaan allah lacagta badan haystay markii uu ka soo baxay dee shirar badan uu la galay bal ka waran nimankii maxay arrin kugu soo kordhiyeen sheekh axmed yaasiin raximahullah waxa uu ku yidhi ninkayga wiljeerka saaran subxaan allah kuwa aad ka hadlaysa maanta eed leedahay lacag bay haystaan iyo batrool bay haystaan iyo subxaan allah miskiinkaygaa saaran buu yidhi baaskiilka saaran ayay tale ka sugayaan buu yidhi iska daa waxaan kuwaa weydiistooo aad bay ii soo dhoweeyeen laakiin anay tale iiga sugayaan buu yidhi ninka caynkaasa ayay israa'iil gantaal ay ka shaqeeyeen kuwa dunida haysto oo dhan bacda salaati subx ku dileen fii daakhili ghaza oo yidhaahdeen yacni waxa waye qalbigiisa nusirtu biاlrucbi bimasirati shahri wa ficlan waa xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa laygu gargaaray in layga baqdo oo gaaladu ay iga boqoto meel bil looga socdo ayaa yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaasay gantaal la eegteen almuhim adictor yusuf alqardaawi wa huwa xafidahu allah waracaah min aftaadi hadihi اlumma ficlan walaa nusaki cala اllahi axad ninkaasi wuxuu ku dhaliilayay yacni wuxuu tegay kuwa muslimiinta ee muqaawamada wada ayuu ku soo horreeyey halkuu annagana kaga soo horrayn lahaa waayo cidda uu difaacaya alxaraka ashacbiya ninka loo yaqaano abu maasin waa ninka kabihiisu ay yihiin afariyo lixdan kun oo doolar kabaha uu xidhaa mar la tacliiqinayay ninka dadkaasi ka mas-uulka ah ee aynu ognahay subxaan allah maalin walba la dilayo ee guryahoodii la duminayo waxay dhahdeen berigii uu cantony blair haysan jiray ingiriiska iyo ninkii muxuu ahaa kii faransiiskae muxuu ee cafa waxaan ujeedaa kii muxuu ahaaye talyaanigae berlusconi ay odhan jireen ee hore warshaduu leeyahay bay idhaahdeen warshadaasi kabihii doraad laga soo qaaday waa iminka laba sannadood iyo barhkoor ayuu yidhi kabihii markii loo soo qaadaya labadaa nin kabahaasi waa afariyo lixdan kun oo doolar buuhi beerkaa kabihii waxaa isagana loo soo iibiyey buu idhahda ninka loo yaqaano cabaas abumaasin subxaan allah ninka uu difaacayaa waa ninkaa dadkiisii waxay wax ku karsadaan ay laayihiin laakiin beerkiisa kabihii ay yihiin subxaan allah afariyo lixdan kun oo doolar kaba qof biniaadmi waxdho idan tacliiqa noocaasii wuxuu xusuusiyey cumar binu khadaab radi allaahu canhu markii uu tegay qudus isagoo toddoba saxaabi wata oo doonayay inuu magaaladaasi furto saxaabiga loo yaqaanay khaalid bin waliid iyo saxaabo uu hogaaminayeyna ay agagaarka markaasi qudus ay joogaan ilaahay fii suurati alaxsaab wuxuu ku yidhi min almu'miniina rijaal rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila muminiinta waxaa ka mida rag sadaquu maa caahadu allaha calayh ilaahay uga run sheegay wixii ay kula ballameen fa minhum man qadaa naxbahu mid waa mid wakhtigiisii qaatay wa minhum man yantadir mid waa mid sugaya wakhtiga ilaahay oofsanayo wamaa badaluu tabdiila ma ay bedelin wixii ay kula ballameen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay ku ammaanay idan cumar maalintii uu qudus qabsanayay maanta waxaynu idhi hal milyaar yacni hal bilyan iyo afar boqol oo milyan weeye muslimiinta tiradii saxaabada ee rasuulku uu ka tegay bay ahayn riwaayaadka qaarkood bay ahayn riwaayaadka qaarkood alimaam adahabi fii kitaabihi siyaru aclaami nubalaa kun oo saxaabi bay ahaayeen ayuu rasuulku la hadlay fii xajat lwidaac qudus ninka loo yaqaano safronios oo ninkii cumar binu khadaab uu ugu tegay hadda waa magaaladaasoo keliya kunbay ahaayeen ciidanku haysta saxaabada oo dhani bay ahayd tirada halkaa joogtayna ee shaam oo dhan ka dagaalamaysay kunbay ahaayeen iyagii mujaahidiintii ay wateenba ila taabiciyiintii baa ku jiray atbaacu taabiciyiin baa ku jiray walidaalika waxa weeye yacni dad aad u badan bay ahaayeen laakiin tirada saxaabadu dee way ku koobnayd wakhtigaas iyadoo tirada intaa leeg ay yihiin baa cumar binu khadaab karaamadii intaasi ay lahayd ayaa furihii qudusuu ku helay waxaa la yidhaahdaa subxaan allah inagaa abumaasin ka sheekaynayna kabihiisii qofba wuxuu fuulay baa laydhaa geedka geed ugu dheer bal ninkani siduu u eegyahay cumar binu khadaab ninkan maanta kisra iyo qaysar labadii boqortooyo ee baawar ee dunida jiray jabiyey ee maanta qudus u soo socday inuu furaheeda isagoo karaamadii wata baqashada laga baqanayo furihii gacanta laga gelinayo bal ninkaasi siduu u eegyahay inay arkaan qofba waxaa la yidhaha goodba geedka uu ka dheeryahay dhismaba dhismaha uu ka dheeryahay ayay dadku fuuleen cumar bal sida uu eegyahay radia allaahu canhu inay arkaan hada arajul aladii taraahum jaaءat اddunya kuluha fii kafihi walakin araada an yakuuna xaajan diwaala cimrihi low yasmaxunii ana laqasaltu qadamayhi kama qasalat ilmajdaliya biciisa calayhi asalaam gabadh kiristana ku hadlaysa ereyadaasi waxay leedahay ninkaasi halkaa soo socda ee toddobada qof wata markuu hiraqla imanayo qudus iyo shaam imanayo oo boqorka maanta ciidamadiisa laga saaraya ah boqortooyada maanta reer galbeedka roman imbayerka berigii hore lo odhan jiray wakhtigaasi sariirtiisa waa afar kun oo nin baa sida subxaan allah maxaad u malaynaysaa ninka afar kun oo nin waxa uu saaran yahay isaga iyo dadkiisa subxaan allah afar kun oo nin ayaa waxa uu dhakada ka saaran yahay sida maxaad ciidamadiisa iyo inta ag socota maxaad u malaynaysaa subxaan allah dee kuwaasay arki jireen walidaalka markii la yidhi toddoba nin buu wataa oo isagu hogaaminaya ayaa waxay ku noqotay maa yafuuqu lxisbaan wax bani aadamku xisaabtii caqligooda ku jirtay kor u dhaafta oday yaroo qumad sakariya la odhan jiray oo dayrka ilaalin jiray qudus oo berigii hore boqoradu magaalada dayr baa lagu xidi jiray si ay u difaacaan laalo dee hubka ugu weyni dee tikhnikada ugu weyni faras bay ahayd walidaalika waxa weeye qofku marka uu dayr ku soo wareejisto difaaca ugu adag buu dayrkaasi ahaa odaygii ugu soo horreeyey ayaa subxaan allah ka yaab wuxuu arkay cumar binu khadaab oo laba go-oo cadcad sita iyo go' sare wa haada maa talaqaa bihi asaxaabatu min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam saddexdaa go-ee odayaasheennii aynu ka soo gaadhnay ee cadcaddaa waa ka ugu dhow dhaqankii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qamiiskan animaka xidhan ee qoladayadan dhallinyartii malaha dee imanka dhallinyar baanu iska dhignaa subxaan allah dee shabaabkan u jeedaa uga jeeda aanu dee istaandarka laga dhigay ma aha waxa uga dhow inta waa la fudaydiyo rag baa samaystay khaliijka ku nool intani oo toshay laakiin sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaamka ugu dhowey waa isaarun waridaa waa go' sare iyo go' hoose oo cad oo ah labadii odayaasheenna aynu ka soo gaadhnay ninkii doonaya sunnaha inuu ku adkaado walidaalika waxa weye cumar binu khadaab labadaa go' iyo go' sare oo tacamama cumaamad uu ahaa saddexdaasuu la soo baxay laakiin aad u nadiifa laakiin toltolan walidaalika waxaa la yidhaahdaa odaygii qubad sakariya subxaan allah ayaa wuxuu ogyahay ninka dee safronios ee magaalada jooga iyo qalabka uu xidhiyo waxaasuu aad ula socda markaasaa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin leanna wuxuu maqlay saxaabada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee la socota oo amiira almu'miniin leh waxaan doonayaa inaan kuu talo jubbatan kahnuutiya murasaca bidahabi waalxariir waxaan doonayaa buu yidhi jubbad subxaan allah kuwan bobisku ay xidhaan oo kale oo yani kahnuutiya oo boqorada yani waxa weye bobiskooda waaweyne ay xidhaan oo murasaca bidahabi waalxariir gebigeeduba waxaa ku xardhan dahab iyo xariir marka iminka aan kaaga gaadhsiiya buu yidhan kuu keeno faqaala lahu cumar qowlatahu lmashhuura subxaan allah cumar binu khadaabo saddexdiisa go-e cadcaddaa ee ragcanaa ee laakiin aadka u nadiiftaa xidhan ayaa yidhi naxnu qowmun acazana allahu bilislaam wamahma nabtaqi alcizata min hayrihi adallana allahu subxaanahu wa tacaala annagu waxaanu ahay dad ilaahay hu uga dhigay ku sharfay islaamnimada wamahma nabtaqi alcizata min hayrihi adallana allahu subxaanahu wa tacaala haddaannu sharafta ka doonno waxaan isaga ahayna ilaahay baana dulaynaya waan iska haysa buu yidhi dahabkaaga iyo xariirtaaydiyo waxaad ka sheekaynaysa sidiibuu ku dhaafay waxaa la yaab badnayd oo qisaska abumaasinka maanta doctor yuusuf alqardaawi afhayeenkiisu uu jawaabaya subxaan allah ee kabihiisu lixdanka kun ee doolar ay yihiin alla xorriyaddu qaalisana war waxaa yara haysataan ilaa shada miya taqaana qasa subxaan allah dalka aynu ka hadlayno waa imise bajetkiisa sanadkii muslimiintu intay siiya waa toddoba boqol oo milyan hadda waa inta laysla ogyahay milyan iyo laba boqoloo kun baa ku nool waa oo milyan bajetka ay leedahay ghaza yacni waxa weeye innaga bajedkeenu somalilan waa imisa markii la kordhiyey ee la dadaalay ee subxaan allah wax walba la isu geeyey boqol iyo labiyo toban miyaa laga dhigay sanadkii ugu dambeeyey somalilan oo dhani boqol iyo labiyo toban milyan baa inoo bajeta qase oo laakiin maxaynu haysanaa inagu subxaan allah xorriyaddu waa qaali adduun kasta oo aad hesho gadar maalintii dhaweytay ay qabatay jaamicad duwal alcarabiya ee shirkii ay qabatayba amiirka gadar baa wuxuu yidhi waxaa inala gudboon imika intaynu joogno in aynu bixinno hal milyaar oo allahuma salli calaa sayidina muxamedin hal milyaar inaynu ugu deeqno falastiiniyiinta si aynu qadiyadda u dacmino hal milyaar waa laba boqol iyo konton milyanna anigaa bixinaya buuri rubuc milyaarna imakaan dhigayaa buuri lacagtaa toddobada boqolee milyan aynu ka hadlaynaa kuma jirto waxaweye mucaawanaadka taasi imanka uu ku baaqay amiirka gadar oo kale kuma jirto walidaalika waxa weeye innagu maxaynu haysanaa subxaan allah xorriyaddu waa qaali wax walba falastiiniyiintii la siiy laakiin waxay wax ku iibsadaan bay laayihin waxay wax ku karsadaan bay laayihiin qofku meel uu istaaguu layahay oo waxa weeye ma garatay dee yacni baqasho ruucbi baa lagu abuuray carruurtii baa la laynayaa hooyooyinkii baa la laynayaa odayaashii baa la laynayaa guryihii baa la duminaya subxaan allah war waxaa yara haysataan ilaashadaoo waa nicmo wey masaajidkaas sidaynuu fadhino xorriyadda maanta dalkeenna aynu ku haysanno wanaagga aynu ku haysanno marka waxa weeye dhallinyaraduna ha aaminaan dalka oo waa dal haniya anigu garan maayo subxaan allah dee aniga iyo ragga iladaya inaannu gaari doonno laakiin waxaa dhici doonta iyadoo soxollada laga leefo soorsiska dalkani leeyahay yacnii haninimada ilaahay subxaanahu wa tacaala dhig والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إلى هاي الصحابة قيمها لمركو كورم يوحويلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كوي دينتا وهرمري مهاجرين أنصار تكمدها والذين اتبعوهم بإحسان إيكوي وناك كراعي رضي الله عنهم وردوا عنه إلهي باكر للنقضي وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قواسي إلهي وحود ياري جنوين خالد بن وليد بآذو أوي مركي أحمس geeridii si ay soo dhawaatay yaa subxaan allah limada kana yabki muxuu ooyey qaataltu wa baarastu mi'at almaraat boqolaal goor baan rag lasoo lasoo xulay u baxay buu yidhi intaasoo dagaal baan galay wamaa fii jismi shibra jidhkayga buu yidhi taa kama jirto haddii kale ama waran ama leeb ama subxaan allah seef saddexdaa dhaawacooda ayaa ku yaalla buuri taaka jidhkayga ka mida saddexdaa dhaawac mid baa ku yaalla buu yidhi wahaa amuutu calaa firaashi kalbaciiri alaa falyacrif iljubanaa ya subxaan allah kuwa yidhahda jihaadkaa lagu dhintaayo bullaha alaa falyacrif iljubanaa markaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim dad baa u haysta dee waxaa adeer khayrkaasi kutubta halkaa taalla iyo islaamka maanta aynu ka warramaynu leyna waa hal bilyan iyo afar boqoloo milyan ee dunida oo dhan koone ilaa koone yaa subxaan allah maalidhaweytaa qubrus bay ka warramayeen ummu xaraam bintu milxaan jasiirowun baa waxaa ka soo baxay wuxuu yidhi masaajidkaasi qabrigii ummu xaram bintu milxaan waa min ummahaati almu'miniin gabadha mu'minadda ahayd ayaa ee saxaabiyadda ahayd baa qabrigeedii masaajidkaasi u agyahay meel aad u qurux badanoo yani ku taalla xeebaha qubrus griega ayaa magaratay jasiiradaas ixda almujaahidaat marka waa meel aad u qurux badan bay soo saareen masaajidka waktigaasaa la dhisay walidaalika wuxuu yidhi ma garatay waa dadkii muslimaadka ahaa ee markii ay ku istishhaadeen halkaasi madiinainta ka tegeen badda maray wuxuu la yaabay cumar binu khataab markii saxaabada qaar ay badda ka tallaabayeen ayuu yidhi waar dadkii maxaad saartay buu yidhi weligii muu arag cumar binu khataab dooni kaasuu yidhi waa bal ii sifee waxaad saarayso ciidanka muslimiinta ee badda ka gudbaya markaasuu yidhi waa weel yar oo ilaahay khalqiga badan saaray buu yidhi waa tiirar laysu geeyey oo subxaan allah ilaahay sakhiray oo dad ay fuulayaan ila waa qoryo laysu geeyey bay wakhtigaa doonidu ahaydoo may jirin tan horumarsane cumar binu khataab baa warqadu qore wuxuuhi waar waxaan kuu sheegayaa buu yidhi qof muslima waxa aad ka sheekaysay ee sidaasa ee halista ah aniga hayga saarin ciidanka muslimiinta ah ayuu yidhi cumar binu khataab radi allaahu canhu ilaa intaa sahankooda sugaya ile mas-uuliyad baa saarana waxa aad ii soo sheegtay eed leedahay waa wax sidaasa doonidii markuu u sifaynayey cid ku aamini maaye muslimiinta ah inta aan warkeeda toos u helayo u kaadi hasaarina buu yidhi cumar binu khataab radi allaahu canhu walidaalika waxa weeye dee muslimiintii iyo saxaabadii ridwaanullaahi calayhim karaamadii ay lahaayeen waa tii dunida oo dhan axnaf binu qays boqortooyadii bershieniska markii uu ka tallaabiye turkiga u gudbiyey almali xaaqaan ayaa boqorkii turkigai magangelyo samaysteenoo marka axnaf binu qays baa ugu soo horreeyey boqorkii turkiga ayaabuu yidhi boqortooyadii dhammayd ayaa waxaa la geliyey magaratay xuduuddii turkiga siday u erinayeen saxaabada ridwaanullaahi calayh boqorkiibaa yaabuu yidhi maxaa idin eryanaya marka axnaf binuqays baa halkaas soo taagan ase kuha kuwana eryanaya kaasaa ka mid marka halkaas soo taagan marka axnafna waa taagan waana xuduuddii turkiga waxaa la yidhaha boqorkiibaa wuxuu arkay taxadi yacnii ciidankiisii oo aada u taxadiyaya warqad buu qoray axnaf binu qays markaasuu warankiisa geliyey warankiibuu ganay waa masaafad ilaa laba boqoloo mitir ah ayaa berigii hore leebka la geni jiray leebkiibaa ku agdhacay warqadiibaa magartay gaadhay warqadiibuu ka saaray salaamun calaa man ittabaca alhuda waxaan arkayaa buu yidhi dhaqdhaqaaqaaga inaad la yaaban tahay kuwa kuu soo galay xuduudaada buu yidhi amiiralmuminiin kunamuu farin inaannu xuduudda turkiga galno laakiin waxba nagu qaadan mayso inaannu adigana xuduudda kale ku gaadhsiinno buu yidhi waxa wanaagsan inaad edebsato ayuu yidhi axnaf binu qays inta aannu amar ka helayna amiir almuminiinka boqorkiibaa aad u cadhooday baa laydhi almelig xaaqan ciidankiisii de waa ciidan subxaan allah xadka tubanoo intee in leega ha la soo qabta buu yidhi markaa tobanbaa markiiba yaacay waxay rajaynayeen axnaf binu qays baa ugu soo horreeya inuu dib u noqdo wuu sugayo muddo kadib baa boqorkii meelshiishuu ka daawanaya wuxuu arkay sagaal madaxoo meesha yaalla iyo nin taagan iyo nin soo noqday tobankii la diray sagaal buu madaxoodii meeshii dhigay axnaf binu qays ninna dib buu u noqday sidoo boqorka uu ugu waramo axnaf binu qaysna halkiisii buu taagnaa markaasaa mar labaad uu warqad kale u diray waxaan kuu sheegayaa amiir almuminiinku inaanuna farin inaannu xuduudda turkiga ka soo gudubno laakiin waxaa ku wanaagsan inaad edebsato yushaku an tatadaaca calaykum alumam kama tatadaaca alakalatu ilaa qiscatiha amin qilati naxnu yowmaydin yaa rasuul qaala laa bal antum kaiiruun walakinakum quaaun ka quaaisaysubaana allah miyaad isleedahay maanta qasharka muslim lagu dilo nin muslimaa lacagteeda bixiya iskadaa muslimiintii maanta israaiil maxay tahay waa lix milyan inta ku jirta halkan muslimiinta nuclear fysigiska cilmiga lagu gumaystay masar oo keliya gobol ka mida iyadoo qoran baa la hayaa inan baa ka warramay nuclear fysigiska bartay lacturalka jaamacadaha mareykanka mid ka mida wuxuu yidhi aniga iyo intayada gobol keliya oo masar ka mida ka timid buu yidhi ee maraykanka joogta ee nuclear fysigiska baratay lix boqol baanu nahay buu yidhi hadda waa anaga gobol keliya ka yimaada oo masar ka mid a iska daa waxa weeye toddobiyo kontonka dowladood ee muslimiinta inta ka timid ee maanta yurub iyo maraykan joogta inanka maraykan jooga ee nuclear fysigiska bartay ee mutakhasiska ah maalintuu yidhaahdo waddankaygii baan gaadhaya maraykanku wax ku idhaaha gaadhina iska joog maxaad u baahan tahay mushahaar iyada dee bani aadam yacni lacag la siiya iyada halkaa iga dhig maxaad u baahan tahay waalidkaygii baan doonaya inaan keeno oo waalidkaagu muxuu u baahan yahay caafimaad annagaa keenina iska joog si isbeeshaya safaaradda meeshaasa loola hadla flytka ugu horeeya la soo saaraa isagoo halkiisa jooga ayaa hooyadii ama aabihii loogu keena si aanu aqoontaa u iibin innagana waddamada muslimiinta maxaa ka jira hebel aqoon buu leeyahay garaaca oo dibadda u tuura haddaan habeenkiiba la khaarajin subxaan allah maxaa yurub iyo maraykan geeyey dadkeennii aqoonta lahaa nibaa wuxuu ka warramayey dadkeennii labiyo toddobaatankiibu sacuud arabiya tago asaa subxaan allah kambaniba mid amiiruu la yara shaqeeyo markaasuu yaabay waxa meesha ka jira soo dee ninkii breo nimankaa dee carbeeda ilaahay wax siiyey markaasaa subxaan allah ninay saaxiib ahaayeen baa marku soo rawaxay waraysto oo yidhi waar maxaad arrinaysa wuxuu yidhi dee afweynaan ka soo cararay buu yidhi oo bidhiq noo dara niman halkanaan imidoo hadhuub bay kuu darayaan buu yidhi dulmigii ya la dulmi baan ka soo cararay buu yidhi waxaan isdhi balaa halkan ayna dhaami doonto hadhuub baa dabeetana loo daray buu yidhi dulmigii yacni waddamada muslimiintaa maxaa ka jira ee dadkoodii aqoonta lahaa kartida lahaa ka saaray maanta dee maxaa ka yacni subxaan allah maynu ka warrami karaynaa maanta wadamada dee muslimiinta dadkoodu ay waxbarteen dee alaafa siniin dee maanta subxaan allah suuriya maxaa ka dhacaya maanta dadka la laynaya waa kuwe masaajidadii saxaabadu ay dhiseen ee aahaarta ah nin caalima oo culimmada muslimiinta ka mida oon dimashik soo marin ma jiro sawaan kan yani ibnu xajar sawaan kan alimaam ibnu lqayim sawaan kan alimaam ibnu taymiya sawaan kan maan maan maan yani aimmada muslimiinta nin aan raad ku lahayn un raad dhigin ma jiro wax allaaliya wixii maktabaday sameeyeen wax allaaliya wixii aahaaray sameeyeen wax allaaliya wixii masaajida ay sameeyeen ayaa maanta uu dhulka la simaya kaa jooga wax allaaliya wuxuu dadkiisa ku laylay kursiga aan haysto ya konton sannadood dee intay hor fadhiyeen xisbulbacd yacnii suuriya intay hor fadhiyeen dadkii bay yeesheen xamaa afartan kun oo qof ayaa dhulka lala simay waa goormadee mar la yidhi mucaaradad yar baa ka bilaabantay ayaa waxa weeye arbaciin alf nafar xataa dadkii dabaabaad baa u mariyey aabbihii isaga haddana maanta dee waa waxaasi waxaa haysta maanta waddamada muslimiinta de maxaa adeer ka dhacay somalilan waynu ogeyno wakhtigaa ogeeda wadankan yani waxawey caruurta in looga warramo ayay tahay maxaa ka dhacay adeer guryaha xabad xabad uula eego ya subxaan allah bal dalkaa lana dhisan eed arkayso oo guri aan madfaca lagu dhufan aanu jirin ka war maxaa dadka lagu leylay ee lagu saarayay subxaan allah wadamada muslimiinta hogaankoodu waa kaa wey ama kuwii hore lala dagaalamay ha noqoto meel kastoo ay joogaan caalimkooday dilayaan yani waxa wey aqoonyahankoodii bay dilayaan dabeete waxaa isu soo imanaya ru'asaan juhaala dabeete waxay noqotay inay haystaanuun inta subxaan allah aan kobcinayn dalka ilaahay siduu khayrku ku jira hayna waafajiya waxaa maanta aynu ku tukan doonnaa maxamuud maxamed warsame oo maxamuud afay ilaahay ha u naxariisto dembigiisa ilaahay ha dhaafo yacni jimcaha waxaa ku jira saacat lijaaba isaga maanta way ka dhammaatay laakiin ilaahw ergaanu nahay dad jilicsan baanu nahay gacmahaanu ku hoosaysanna ilaahw dariiqa jannada u fudaydi dembigiisa ilaahw dhaaf su-aasha ilaahw u fudaydi insha allahu tacala hadhow baynu ku tukana ilahay suu khayr ku jira ina waafaji